بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد walaalayaal waa dersigeennii shanaad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fii dabyi can muctaqadi salafi saalix haddaba walaalayaal waxaan hore u soo qaadannay imaamu albukhaari inuu aawilay dixkiga sunnada ku soo arooray waxaana taa ka soo xidhannay alxaafid albayhaqi kitaabka uu qoray alasmaa wa sifaat lambarka afar boqol soddon iyo saddex marka waxaa kaloo ta'wiilkan bukhaari ka soo guuriyey inuu sidaas dixkiga u awilo raxmo uu ku awilay alimaamu alkhaaabi khadaabi ayaa soo guuriyey waxaa kaloo soo guuriyey xaafidka weyn ibnu xajar alcasqalaani isaguna wuu soo guuriyey marka taawiilkan bukhaari oo dixkiga raxmo uu ku awilay waxay ku soo arooriyeen shubho shubhadaasi waxay leedahay sanad ninkani ma sheegin kitaabkan qorayaa la yidhi bayhaqigii haddii dib aanu ugu laabannayna asaguna wax sanada ma sheegin waxaana la rabaa alisnaad min addiin sanadkuna diintuu ka mid yah waxaa loo baahan yahay sanad in la helo oo gelaya ilaa bukhaari inuu dixkigan awilay caddaynaya shubhadaas jawaabkeeda walaalayaal waxaa weeye horta dixkigan ta'wiilka bukhaari oo raxmo uu ku awilay waxaannu leennahay laa yaxtaaj ilaa sanad wax sanada uma baahna maxaa yeele nusakh bukhaariga ka mid a ayaa laga helay a'immaduna ay idilaac ku sameeyeen nusqooyin bukhaariga ka mid a ayaa ku qoran tahay dixkigan in raxmo lagu awilay waxaadna ka fahmi hadalka fatxulbaari xaafidka weyn fatxulbaari hadalka uu ku yidhi maxaa yeele wuxuu yidhi fatxulbaari juska siddeedaad wuxuu ku yidhi markii uu ka hadlaayay xadiiska yadxakullaahu ilaa rajulayn qaala alkhadaabiyu sheekh khadaabiya wuxuu yidhi uu yidhi wa awala albukhaariyu bukhaari hunaa halkaan aan joogno riwaayadan yadxaku yadxaku allaahu ilaa rajulayn khadaabiya wuxuu ku awilay wuxuu ku awilay bukhaari addixka biraxma dixkigan qosolkan inaan qosol xaqiiqaa loola jeedin oo raxmo loola jeedo ayaa bukhaari awilay khadaabiya sidaas dhahaya markaasuu wuxuu yidhi ibnu xajar walam taqac nusqadaas ma dhicin fi nusakhi alatii waqacat lanaa min albukhaariyi nusqooyinka annagu aan hayno kum aanaan arkin buu yidhi oo kuma qorra waxaad ka fahmi hadalka xaafidka marka khadaabi inuu asagu nusqo daalacday oo dixkigan raxmo bukhaari uu ku awilay matniga bukhaari inuu ka daalacday aad ka fahmi maxaa yeelay isagu xaafidku wuxuu leeyahay anigu nusqa nusqada aan hayo kuma qorra nusqadaan hayo kuma qorra maxaad ka fahmi nusqooyin kale in laga helay oo nusqadii khadaabi ay ka mid tahay khadaabina waxaa weeye waxaa la yidhaha awal man sharaxa albukhaari ayuu ahaa saxiixu albukhaari nin sharxa isagaa ugu horreeyey waana nin idilaac badan oo aad oqoon ugu leh nusqooyinka bukhaariga marka xaafidka naftiisu inuu ku qanacsan yahay bukhaari inay ka sugnaatay dixkiga inuu raxmo ku awilay inay ka sugnaatay inuu ku qanacsan yahay laba meelood ayuu sharaxa bukhaari uu ku soo guuriyey xaafidku inuu bukhaari dixkiga uu raxmo ku awilay laba meelood ayuu ku soo naqliyey oo uu ku soo guuriyey marka khadaabiyaa raalli ku noqday in bukhaari sanadkani uu ka ansaxay oo dixkiga inuu raxmo ku awilay xaafid ibnu xajar casqalaaniyaa raalli ku noqday imaamu alxaafid albayhaqiyaa raalli ku noqday marka tani waxaannu leennahay shubhadan uga jawaabaynaa nusqooyin qaar ayaa laga helay nusakhda bukhaariga in dixkiga lagu awilay raxmo sida laga fahmaayo hadalka xaafidka ibnu xajar alcasqalaani halkaasna waxaa ku dhammaaday shubhadii ay ta'wiilkaa ku soo arooriyeen walilaahi alxamdu calaa dalik waawala wuxuu awilay annadru bnu shumaylin asalafiyu xadiida xataa yadaca aljabbaaru fiiha qadamah waawala wuxuu awilay annadru bnu shumayl nadru bnu shumayl wuxuu awilay isaguna xadiida xataa yadaca aljabbaaru jabbaarku ilaa uu ka dejiyo fiihaa jahannamo dhexdeeda qadamahu makhluuqiisii cilmigiisa ku hormaray ilaa uu ka dejiyo jahannamo qaala wuxuu yidhi nadru bnu shumayl inna macnaahu xadiiskan macnihiisu wuxuu yahay man sabaqa fii cilmih cilmigiisa wixii ku soo hor maray ayaa loola jeedaa annahu mankaasi min ahli naar inuu ka mid yahay dadka ilaahay uu ogaaday inay ahlu naarka ay yihiin dadkaas ayaa ilaahay ku dejiyaa naarta saasuu ku awilay oo marka waxaa meeshan ka cad ereygan qadam qadamkan in ilaahay gomad xaqiiqiya aan lagu sifayn karin gomad xaqiiqo ah inaan ilaahay lagu sifayn karin taasna waxaa deliil u ah taawiilka uu sameeyey annadru bnu shumayl oo qadamkii uu ku awilay man sabaqa fii cilmih ilaahay cilmigiisii wixii ku soo hor maray oo annahu min ahli naar inuu ahlu naarka ka mid yahay ku hor maray ilaahay cilmigiisa dakara daalika waxaa ta'wiilkaas sheegay albayhaqiyu fi lasmaa wasifaat ayuu ku sheegay safxada saddex boqol iyo soddonaad ayuu ku sheegay wa naqala alxaafid safxadan marka uu ku sheegay waa sidaas iyaduna halkaas waxaa ka caddaaday qadamka ilaahay in qadamka in la awilay oo nadrubnu shumayl uu ku awilay qofkii cilmiga ilaahay ku hormaray oo inuu ahlu naar yahay ku hormaray shubhadan waxay ku soo arooriyeen isagana waxay ku soo arooriyeen aan leeyahay ta'wiilkan sugan shubhay ku soo arooriyeen waxay yidhaaheen meeshani wax sanada lama sheegin wax sanad ah ama abtirsi ah looma sheegin ayay yidhaaheen dee meeshani walaalayaal waxaa weeye shayga marba hadduu noqdo shay dadka culimmada xufaadda ahee waaweyn ee lagu kalsoon yahay ay soo guuriyeen marba hadduu noqdo dee waxaa lagu xambaaray iyagu inay idilaacdeen sanad ay daalacdeen sanad hadday idilaacdeen kalsoonida xufaadda ummaddu ay ku qabto ayaa markaas waxay waxay istaagi kartaa booskii sanadka maxaa yeeley iyagu imaamulbayhaqi isagu sanad idilaac inuu ku sameeyey ayaa maaragtahay sanadka xadiiskan aad aad maaragtaa ay ugu dhowdahay in kasta oo wax sanada uusan u sheegin laakiin xaafid albayhaqi ayaa ku qancay ta'wiilkani inuu ka sugnaaday nadrubnu shumayl waana nin xaafida oo hiqa ah oo lagu kalsoon yahay walacallahu italaca calaa isnaadin inuu sanad daalacday ayaana aad ay ugu weyn tahay wa naqala alxaafidu wuxuu soo guuriyey ibnuljawsi xaafid ibnuljawsi wuxuu ku soo guuriyey fii kitaabihi dafci shubahi tashbiih safxada laba boqol labaatan iyo saddex walbayhaqiyu bayhaqina wuu ku soo guuriyey fi alasmaa wasifaat safxada afar boqol labaatan iyo lix ana alimaama imaamka sufyaana bna cuyayna taawala imaamkaas inuu awilay xadiida aakhiru wad'atin wadi'aha araxmaanu biwejin xadiiskaas inuu awilay sufyaanu bnu cuyayna ayaa wuxuu awilay xadiiskan aakhiru wad'atin wadi'aha araxmaanu biwejin wadi'ahaadaas inaan loola jeedin istaagga oo aan la odhan karin ilaahay meeluu ku istaagaa ayuu awilay sufyaan wuxuuna ku awilay biqowlihi hadalkiisuu ku awilo uu yidhi inna macnaahu xadiiskan macnihiisu wuxuu yahay aakhiru ghaswatin duulaankii ugu dembeeyey ghaswadaas oo ghasahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay uu duulay sala allahu wasalam calayhi bidaa'ifin uu ku duulay aakhiru ghaswatin duulaankii ugu dembeeyey ghaswadaas oo ghasahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay uu duulay sala allahu wasalam calayhi bidaa'ifin ay ahaatay daa'if ayay ahaatay duulaankii ugu dembeeyey oo nabi moxamed uu duulay sala allahu wasalam calayhi saasuu ku awilay oo marka waxaa weeye waddi ahaadaas inaan loola jeedin istaaggii xaqiiqiga ahay oon la odhan karin ilaahay xaqiiq ahaanuu istaag u sameeyaa aan la odhan karin taas ayaa waxay deliil u tahay ta'wiilka sufyaan ibnu cuyayna uu awilay oo uu ku awilay waxaa loola jeedaa aakhiru ghaswatin ghazaha rasuulu llahi sala allahu wasalam calayhi bitaa'if ta'wiilkan isagana shubhay ku soo arooriyeen shubho ayay ku soo arooriyeen shubhaday ku soo arooriyeen waxay ahayd waxay yidhahdeen xadiiskan saxiix maba ahaba xadiiskan sidan odhanahaya saxiix maba ahan oo waa xadiis daciifa oon jirin haddii xadiisku uu daciif noqdo wax jira uusan noqonna taawiilkun isaguna waa la mid wax jira ma noqonaayo shubadaas waxaan uga jawaabaynaa xadiiska horta culimmada dhexdooda khilaaf ayaa u dhexeeya aakhiru wad'atin wadi'aha raxmaan xadiiskeeda rag badan ee xufaadulxadiis ka mid ee culimmada axaadiista ka mid a ayaana saxiix yeelay waxaa ka mid a sheekhan la yidhaaho manaawi kitaabkan faydulqadiirka ah ayuu ku saxiix yeelay xadiiskan xataa sheekhiinna adinku aad xagga tasxiixa aad u cuskataan annagu uma cuskanee ee albaani la yidhaaho ayaa xadiiskan wuxuu ku saxiix yeelay kitaabkiisa la yidhaha saxiix ibnu maajah kitaabkiisa la yidhaha saxiixu ibnu maajah ayuu ku saxiix yeelay marka shubhadaasna halkaas ayay ku baaba'day walilaahi alxamdu maxaa yeeley xadiiska marba haddii la helo rag saxiix yeelay rag saxiix yeelay haddii la helo waxaa la ictimaadi karaa tasxiixooda ay saxiixiyeen ayaa la ictimaadi karaa faydul faydulqadiirka ayaannu u ictimaadaynaa oo sheekhan manaawi uu xadiiska ku tasxiix yeelay adinkoo annagoo adinkeedin qancinaynana sheekhiinna xagga tasxiixa iyo tadciifka aad uga dambaysaan ee albaani naftiisu xadiiska wuxuu ku saxiix yeelay saxiixu ibnu maajah wadakara wuxuu xusay alimaamu adahabiy imaamu dahabi wuxuu xusay fii siyari aclaami nubalaa siyar aclaami nubalaa siyarkaas waa kitaabka la yidhaha siyar aclaami nubalaa juska toddobaad safxada afar boqol toban iyo siddeed wuxuu ku xusay anna alimaama maalikan raximahu allahu tacaala awala nusuula imaamu maalik inuu awilay soo degidda nusuulkaasoo alwaarida fi lxadiisi xadiiska ku soo arooray fa qaala wuxuu yidhi imaam adahabi qaala alimaamu maalik qaala alimaamu maalikun raximahu allahu tacaala imaamu maalik wuxuu yidhi uu yidhi yenzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degaa tabaaraka wa tacaala ay amruhu amarka ilaahayaa soo degaa laga wadaa huu yidhi imaamu maalik soo degidda ilaahayaa fulufulaylka akhiirka ah habeenka qaybta ugu dambaysa ilaahaa soo dega waxaa laga wadaa huu yidhi amarka ilaahay yar naxariista ilaahayaa soo degta yaa sidaas ku awilay imaamu maalik maalik ibnu anas fa amaa huwa ilaahay fa daa'iman waa alla daa'iman laa yazuulu ilaahay ma zuulo waa alla daa'ima ma zuulo ilaahay soo ma aragtid taawiilkaas wuxuu ka sugnaaday alimaam maalik ibnu anas ayuu taawiilkaasi ka sugnaaday marka qaala saalixun saalixa wuxuu yidhi saalix fi sanadu dakartu daalika taawiilkaasaan liyaxya bni bukayrin yaxya bni bukayr aan aan taawiilkaas imaamu maalik ayaan u sheegay oon u xusay fa qaala wuxuu yidhi xasanun waa taawiil wanaagsan wallaahi lam asmachu laakiin taawiilka anugu min maalik maalig wallaahi anugu kamaanan maqlin laakiin waa taawiil aad u fiican buu yidhi halkan waxaa ka cad salafkii inay awilaayaan soo degidda waxayna meelaha ku faafiyaan oo yidhaahaan nusuulka waxaa laga wadaa soo degid xaqiiqo ah qof meel kore ka soo degaaya oo hoos u soo degaaya soo degid xaqiiqo ah taas la mid a ayaa laga wadaahay ku leeyihin war heedhe ilaahay markaa tidhaa waa soo degaa oo xibinka dambuu soo degaa huluuhulayl alakhiir afarta saacoo habeennimo ugu dambaysa ayuu soo degaa haddaad tidhi caalamka waad ogtihiin hadda wuu horo maray waa la ilbaxay annaga markii ay noo tahay siddeed saac habeennimo dadaa waxay u tahay afar saac oo habeennimo dadaa markaas waaguu u beriyey dadaa markaas duhur dukanaya adduunka huluuhulaylka aad leedihiin ilaaha xaqiiq ahaan u soo dega waa huluuhulaylkee ma siddeedda saac oo jermaniya ma siddeedda saac oo yuruba ma siddeedda saac oo afrika ma siddeedda saac oo sacuudiya xaggee wey siddeedda saac oo ilaahay soo dego mase waxaad leedihiin siddeedda saacoo maraykan markuu maraayana ilaahay markaasuu soo degaa haddana markii soomaaliya siddeed saac habeennimo ay maraysana haddana soomaaliya soo degaa siddeeddeeda saac ma waxaad leedihiin siddeedda saac oo haddana suudaan uu soo degaa haddana siddeedda saac markay marayso dubay ayuu soo degaa war waxaasi wax caqli xataa bini aadam uu rumaysan karo maaha ilaahay cawadaasoo dhan ma soo degiduu weli haye waxaa noqonaysa markaas soo degiddu inaysanba joogsanba maxaa yeelay annaga markii siddeedda siddeedda saac annaga markay noo tahay qolaa markaas iyagana duhur dukanaya dee maanta oo dhan iyo habeenkaasoo dhan ilaahay ma nusuulu ku jiri huluthuleylka uu soo degood sheegaysaan bayinuu lanaa bayaanan shaafiya noo caddeeya waa kee huluthuleylka uu soo degaa waa kee ma huluthuleylka sacuudiya ma huluthuleylka maraykana ma huluthuleylka jordana waa kee amarka ilaahay ayaa soo dega saasuu ku awilay imaamu maalik marka taawiilka noocana waxay ku fureen tashwiish iyo shubho waxayna yidhaaheen sanadka waxaa ku jira nin la yidhaha xabiib ibnu xabiib xabiib ibnu abi xabiib ayaa ku jira yidhaah oo katibu maalik ah maalik qoraa u ahaa jiray ninkaasna waa daciifa yidhaaheen oo hadalkiisa lama qabsan karo taa marka walaalayaal shubhadaasi waa shubho aad daciif u ah waxaana leenahay raddigeeda aanu ku leenahay horta xabiib ibnu abi xabiib marba kaatibu maalik hadduu yahay oo imaamu maalik uu kitaabo ku ku aaminay inuu qoraa ka dhigto hadduu ku aaminay taasi waxay tusinaya tawhiiq imaamu maalik inuu ninkan u haysto nin run badan oo lagu kalsoon yahay inuu yahay waa tawhiiq sababtaa waxay tawhiiq u noqonee nin beenaalo ah oo eberkiisa ah oo daciifka ah imaamu maalik kuma aamineen kitaabo iyo qoraal inuu xadiis u qoro xadiis iyo cilmi inuu u qoro kuma aamineen midda kale wa calaa fardi dacfi ninkani inuu xataa daciif yahay haddii aanu qadarno sanadkani riwaayo kaleu ku soo arooray riwaayadaas uu ku soo aroorayna waxaa macnaha qoray ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhaha atamhiid juska siddeedaad ayuu ku soo arooray sanad kale isagoo ku soo arooray haddii marka sanadkan shubhe aad ku furteen dee ta'wiilka oo imaamu maalik sanad kale isagoo a uusan ku jirin xabiibkan uusan ku jirin ayuu soo arooray midda kale imaamu maalik marba hadduu kaatib ka dhigtay taas ayaaba tusinaysaba ugu filan ninkani nin aamina inuu imaam maalik agtiisa uu ka ahaa wa awala wuxuu awilay alimaamu imaamkiiyaa wuxuu awilay sufyaanu bnu saciidin saciidkaasoo ibni masruuqin sufyaankaasoo athawriyu ee loo dhowri alladii sufyaankaasoo wasafahu dahabiyu dahabi biqowlihii uu ku tilmaamay huwa shaykhu lislaami wey imaamu alxufaadi xufaadda imaamkoodii wey sayidu alculamaa'i culammada boqorkoodii wey culammadaasoo alcaamiliina camal falah fii zamaanihi zamankiisuu boqor culammada u ahaa qowlahu tacaala ayuu awilay wa huwa macakum aynamaa kuntu qaala wuxuu yidhi huwa macnuhu waxaa loola jeedaa cilmuhu ilaahay cilmigiis ayaa loola jeedaa huu yidhi ilaahay cilmigiis ayaa loola jeedaa huu yidhi marka waxaa meeshan ka cad meeshan waxaa ka cad sufyaanu thawri inuu awilay aayaddan wa huwa macakum ilaahay waa idinla jiraa cilmigiinna cilmigiisa ayuu idinkula jiraa cilmigiisa ayuu idinkula jiraa soo ma aragtid cilmigiisa ayuu idinkula jiraa saasuu ku awilay sufyaan sufyaanu thawri ee lagama wado ilaahay waa idinla jiraahoo meel walbaba daatadiisa idinla joogto daatadiisa idinla joogto maxaa yaele daatada ilahay makaan looma samayn karo waa tii aanu nidhi kaana walaa makaana kitaabka khudbadiisay ku jirta ilaahay waa ahaa jiray iyadoo wax makaana carshi iyo kursi iyo samaawaad aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray wa huwa alaana haddeerna calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan makaanka intuusan abuurin suu ahaa jiray ayuu haddana ilaahay yahay subxaanahu wa tacaalaa isma uusan beddelin rabbi subxaanahu wa tacaalaa isma uusan beddelin ereygaas hadda caqiidada dhan saldhig u ah oo ah kaana walaa makaana huwa alaana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan nimankani aaday ula dagaalameen ereygaa tashwiish fara badan iyo shubahaadna way ku fureen ilaa heer qaar qaar iyaga ka mid oo yidhaaheen xaggee laga keenay yaa ku dhawaaqay wax ku dhawaaqay miyaa jira ereygaas oo caqiide ka dhigtay war waxaannu leenahay walaalayaal haddaad hanuunaysaan ereygan waxaa ku dhawaaqay salafu saalix salafu saalix ayaa ku dhawaaqay alimaam abulxasan alashcari oo mar walbaba aad ku noqnoqotaan oo mar walbaba maaragtahay aad tidhaahaan nin wanaagsan u ahaa innagana hadde nin wanaagsan waa noo yahaye ninkaas salafka ah ayaa sidaas ereyga ugu dhawaaqay kaana walaa makaanahu huwa al'aana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan waxaadna kala xidhiidhi kartaa qofkii hanuun doonahayow kitaabka la yidhaha tabyiinu kadibi almuftari fii ma nusiba lilimaam abilxasan alashcari lambarkiisa boqol iyo kontonaad ayaad kala xidhiidhi kartaa waxaa kaloo hadalkan ku dhawaaqay hadalkan waxaa kaloo ku dhawaaqay sheekhii la odhan jiray abulisxaaq ashiiraazi saaxibu lmuhadab kitaabka muhadab la yidhaaho imaamu nawowi uu sharxay sheekhii iska lahaa isaguna hadalkan wuxuu sheegay nusuusta kitaabkii sunnada in lagala soo dhex baxay wuxuuna hadalkaa abulisxaaq ushiraazi ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha alishaara ilaa madhabi alxaq lambarka waxaad kala xidhiidhi kartaa boqol iyo konton iyo koowaad waxaa kaloo hadalkan ku hadlay qayb ka mid ah saxaabadii nabigeenna sala allahu wasalam calayhi ayaa ku hadlay waana saxaabigii la odhan jiray caliyu bni abi aalib radia allahu tacaala canhu sayidunaa cali wuxuu dhihi jiray qad kaana walaa makaana wa huwa alaana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan haddaad tidhi hadalkaa sayid cali inuu yidhi maxaa caddayn u ah xaggeese kala xidhiidhi karaa qofkii hanuun doonaayo wuxuu kala xidhiidhi karaa kitaabka la yidhaha alfarqu bayna alfiraq oo uu qoray cabdulqaahir albaqdaadi oo geeriyooday taariikhu markuu ahaa afar boqol iyo labaatan iyo sagaalkii waxaadna kitaabkaas uu ka qoray lambarka saddex boqol soddon iyo saddex hadalkaas inuu sayid cali bin abi taalib uu yidhi marba haddiiba la hayo saxaabadii inay yidhaaheen hadalkan ay ku dhawaaqeen oo la hayo salafu saalix inay ku dhawaaqeen oo la hayo dadkii abulisxaaqu shiraazi oo qarniyadii afaraad aha inay ku dhawaaqeen adeerayaalo xaggee u socotaan dhammaantoodna ay nusuusta islaamka ay ka fahmeen haddaba taawiilkan walaalayaal hadda aannu marayno wa huwa macakum aynamaa kuntum ah shubhay ku fureen shubha waxaan leeyahay midkan shubha kuma aysan furin shubha kuma aysan furin kan waa u hoggaansameen walilahi alxamdu calaa daalik ilaahana ku mahadsan hal xabbo oo shubha tashwiisha way awoodi waayeen kan inay ku furaan waxay yidhaaheen ta'wiilkan huwa macakum ilaahay cilmigiisa ayaa meel walba idinla jooga oo sufyaanu thawri ka sugnaatay oo uu ku awilay waan qirsannahay waana u hoggaansannahay kaa sidaas ayay horta u iqraareen wax dagaal la yidhaha ama shubho yar la yidhaha way awoodi way u lahaali waaye inay la dagaalamaan ta'wiilka noocan ah waxaannu leennahayna ilaahay ayaa ku mahadsan inta kalena inay nagu waafaqaan ayaannu ilaahay ka rajayi doonnaa in shaa allahu tacaala wadaalika maa sidii naqalahu maaga alimaamu dahabiyu imaamu dahabi siduu soo guuriyey taawiilkan markaay nagu waafaqeen waxa tanbiih iyo baraarujin mudan tanbiih iyo baraarujin waxaa mudan taawiilkan wahuwa macakum aynamaa kuntum oo cilmi uu ku awilay ma aysan odhannin sidii kuwii hore ay ay ku bushiyeen qaybo ka mid a sanad maan loo keeno iyo abtirsi maxaa yeelay waxay ka heleen masale iyagu ay xoogaa waafaqsan yihiin ayuu waafaqay ta'wiilkii marka wixii mashrabkooda waafaqsan hadday arkaan sanad iyo waxaas uma raadiyaan laakiin markay arkaan dadka ahlulxaqa ah adillada ay wataan markaasay shubho ku furaan oo yidhaahaan sanad aawi xaggaa qori kitaabkay qori yaa ku dhawaaqay sanad ha loo sameeyo markaasay yidhaahaan laakiin huwa cilmuhu ilaahay cilmigiisa inu meel walba ku joogo maadaama iyagu ay aaminsan yihiin oo caqiidadooda ay ka mid tahay annaguna aannu aaminsannahay kuma aysan furin tashwiish maxaa yeele mashrabkoodii ayuu waafaqsan yahay taasina waa wax tambiih mudan oo tusinaysa tacasubkooda aad u fogaaday kamaa sidii naqalahu ta'wiilka alimaamu dahabi uu ku soo guuriyey fii siyar aclaami nubala kitaabka siyar aclaami nubala uu ku soo guuriyey juska toddobaad safxada laba boqol iyo toddobo ayuu ku soo guuriyey laba boqol iyo toddobo waawala wuxuu awilay sufyaanu thawri aydan qowlahu tacaala sanastadrijuhum ilaahay waannu sabaansamaynaa min xaysu meel ayaannu ka sabaansamaynaa laa yaclamuuna aysan ogsoonayn meel aysan ogeyn ayaannu ka sabaansamaynaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddani marka sabaansab sabaansabitaan inaan ilaahay loo aanayn karin sirsir oon la odhan karin ilaahay waxbuu sirsiraa ayay selafku caddaynayaan qaala wuxuu yidhi sufyaanu thawri nusbiqu calayhim korkooda waxaannu ku dhammaystiraynaa annicama nicmooyinka ayaannu ku dhammaystiraynaa nicmooyinka ayaannu ku dhammaystiraynaa wa namnacuhum waxaannu u diidaynaa ashukra shukriga ayaan u diidaynaa nicmooyinkana waannu ku dhammaystiraynaa waxaana u diidaynaa inay nicmooyinkaa ka shukriyaan si loogu ciqaabo taawiilkan waxay yidhaaheen waa tafsiir maxaa yeele istidraajka waxaa la yidhaha isbaaqu nicam xagga luqa ahaan shubhada taasaa taasay shubha uga soo arooriyeen waxaannu leenahay walaalayaal taasi waxba kama jiraan istidraajka luqadiisa waa kanaa qawaamiistii inuu majaas ugu yimaado isbaaqu nicam waa jirtaa laakiin luqa ahaan maya luqa ahaan uguma yimaado maya luqa ahaan uguma yimaado waa ta'wiil ta'wiil wey luq ahaan sidaa uguma yimaado qof walbana ha ka fiiriso qawaamiista adduunku ay qoreen halkaasna waxaa ku dhammaaday shubhad shubhadeedana kaa ay ku soo arooriyeen dakara daalika ta'wiilkaas waxaa xusay addahabiyu fii siyar aclaami nubalaa juska toddobaad safxada boqol iyo sagaashan ayuu ku xusay kadalika sidaas oo kale awal almufasiru sheekha mufasirkaa wuxuu awilay mufasirkaasu alkabiiru weyn mufasirkaasu ataabiciyu ee taabiciga loo nisbeeyey mujaahidun qowl allahi tacaala ayuu awilay mujaahid ilaahay qowlkiisa uu yidhi an taquula nafsun yaa xasrataa calaa maa faradtu fii janbi illaah an taquula nafsun an taquula nafsun naf inay tidhaaho yaa xasrataa alla qoomamadayda iyo shallaytadaydiiyey calaa maa maladii kii aan ka shallaayahayo farratu aan ku xadgudbay fii janbi illaah ay fii amri illaah amarka ilaahay aan ku xadgudbay xilliga la shallaayi doono amarka ilaahay aa lagu xadgudbay la shallaayi doono malu fiirso qaala mujaahid wuxuu yidhi yacnii wuxuu la jeedaa dayactu min amri illaah amarka ilaahay aan dayacay jambiga ilaahayaa dhinac le lama odhan karo saasuu mujaahid oo taabiciyah uu ku awilay aayaddu daahirkeeda waxaad mooddaa dhinac laakiin dhinac ma ahane waxa weeye waxaa laga wadaa amarka ilaahay amarka ilaahay ayaa laga wadaa taasoo meesha ay ka baxayso ama ay ku baaba'ayso kuwan qaba ilaahay dhinacuu leeyahay oo qur-aankaa sheegay jambi ilaaha isku sifeeyey annaguna waannu ku sifaynaynaa ayay yidhaahaan taas waxaa diidahaya ta'wiilka salafu saalix inuusan ilaahay jambi lahayn aayaddanna aan daahirkeeda loola jeedinoo dhinac dhinac xaqiiqaha inaan laga wadin soo ma aragtid dhinac xaqiiqaha inaan laga wadin ayuu maaragtaahay mujaahid isagu uu sheegi mujaahid inaan dhinac xaqiiqaha laga wadin ayuu isagu inoo sheegay oo laga wado amarka ilaahay taawiilkaasna shubhay ku soo arooriyeen walaalayaal waxaannu ku qaadan doonnaa casharadeenna kale ayaannu ku qaadan doonnaa in sha allahu tacaala shubhadaas iyo baabi'inteedaba halkaasna walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii shanaad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi debi can muctaqadi salafi saalix wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh